wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka kenya ayaa sheegtay inay calaamadaysay deegaano badan oo xilliga doorashada ay suurtagal tahay in isku dhacyo ay ka yimaadaan waxayna sheegtay in ciidamo gaara loo tababaray goobahaasi hase yeeshee golayaasha ammaanka ee soomaalida ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin wada ama ka shaqaynaya kacdoon dadweyne warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire laamaha ammaanka ee dalkani kenya ayaa haatani qorsheynaya qorshahana ku darsanaya qeybo badan oo ka tirsan dalkani kenya in qulqulatooyin suurtagalnimada ay ka dhici karaan sannadan gudaheeda xilliga dalkani kenya doorashadu sida rasmiga uga dhici doonto haatan qeybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga ee dalkani kenya isha ayay dowladdu ku haysaa waxaana jira baaqiyo kala duwan oo hogaamiyaasha bulshada ka soo baxaya oo ahay nabadee lagu soo dabaala xilliga ololaha doorashada ee haatan qaybo badan oo ka tirsan gobolkani ka soconayo xasan cusmaan shuuri oo ah sargaal sar oo ka tirsan guddiga nabadgelyada gaarisa county shir jaraa'id ku qabtay magaalada gaarisa ayaa waxa uu sheegay in walaac fara badan ay ka qabaan laamaha amniga hadalla ka soo baxaya siyaasiyiinta qaarkood inay noqon karaan kuwa isku dhac keeno waad garanaysaan doorasho waa wax ugdad badan waa wax xugdi badan waa wax hadallo badan waa wax xan badan sidaa daraaddeed waxaa idinka digayaa wax alla wixii dhibaato keeni karo oo bulshada dhexdeeda ka abuuri karo inaad ka wantoodaan shacabku waxaan ugu baaqayaa inay iska ilaaliyaan musharaxiinta ay u isticmaalaan hab qabiil oo beelbeel taasoo keeni karto isku dhacyo aan macno lahayn waayo dadku waa wada dhashay dadku waa walaal deris weeye qaraabo iyo akhrib weeye in laisku diro oo siyaasad ay ku kala tagaan waa nasiib daro musharaxiinta dhankooda waxaan ugu baaqaya inay aad iyo aad iskaga ilaaliyaan waxyaabaha kala geyn kara ummadda ayna ku dadaalaan inay bulshada ka gadaan mataqaanaa waxyaabaha ay u qaban doonaan haddii ay ku guulaystaan xilka ay maaragtay u tartamayaan cabdikhayr cabdulaahi dubow khayrow oo ka tirsan siyaasiyiinta garza county ayaa waxa uu aaminsan yahay in haatan shacabka ku dhaqan gobolkani looga naxo in qulquulatooyin iyo dhib iyo dhibaato dhexdooda ay ka dhacdo
runtii maxaan rabaa dad muslimiin baa nahay sidaad ogtaa nin walba xisaab baa u taallaa dadka madaxda ah hadalahay ku hadlaayeen naftale waa inay iska joojiyaan ma dadka kala geytaanka ay kala geenayaan waa inay iska ilaaliyaan xoolaha ummadda ay leedahay ay maaragtay suxum u isticmaalayeen ama shaqsin ahaan u isticmaalayeen ayagana iska fiiriyaan hadalla dad kala geenayo oo dhiig daadinayo oo maaragtay fidna iyo dulan kicinaya inay iska ilaaliyaan maxaan aaminsannahay oo ani shaqsiyan aaminsannahay madaxnimada ilaahay bay ka imaataa ilaahay baa dad siiyaa meeshana siaad ogtay waddan xorriyad waaye dadka dhex tag walaaloodaas gur war waxan baan qaban rabaa waxan baan qabtay waxan baan samayn rabaa fursad isi yaala laakiin dadka maaragtay fidna iyo dulan iyo uqdad iyo kala geytaan iyo xarashka iyo maaragtay aaminsan inay dad wax ku gadan karaan aaminsani maanta lacagtooda isticmaalaan berisife ay ummadda xoolooda u boowaan ha laska ilaaliyo mudane xasan cusmaan shuuri ayaa waxa uu sheegay inay jiraan wadiiqooyin kala duwan oo loo soo mari karo hogaamiyaha shacabka uu ku xodxoto wuxuuna sheegay inay tallaabooyin dowladdu haatan qorshaysay laga qaadayo mas-uul walbo hadallo isku dhac bulsho keeni karo hadallada qaarkood ka soo yeerayaan oo maalmahan aan ka maqalnay siyaasiyiinta barkooda ma wanaagsana waana wax kala geyn kara ummadda aad iyo aad baan ugu baaqaynaa inay ka waantoogaan haddii ay arrimahaas sii socdaan guddiyada nabadgelyada barnaamij baa u taxan oo iyagoo kaashanayaan mataqaanaa qodooyinkan loo yaqaano xeer ilaalinta waa la horgeynaya haddii oo maaragtay hadallana ceyb ay ku hadlaan ama dad kala geys walaalayaalow guddiyada nabadgelyada haddaan nahay waxaan idinku baaqaynaa inaad doorashada ku gashaan si nabadgelyo ah oo sharaf ku dhisan midnimo iyo walaaltinimona aada muujisaan musharax kasta ha ka iibsado dadka siyaasadiisa halkay ku salaysan tahay ama qaab dhismeedka uu u samaynayo bulshada markii uu ku guulaysto gamar siyaasiyiinta waxay dadkooda u sheegi karaan waxyaabaha mujtamaca horumar ka keeni karo ay ka mid yihiin xagga beeraha tacliinta daaweynta reer miyiga oo aad aragteen abaar dheer baa laga soo baxay abaartaasi ka hortag haddii la samayn lahaa xoolaha faraha badan ee dadka ka dhammaadeen kamayna dhammaadin taas waxaa keentay madaxda soo doortay oo aan damba ka gelayn in ay maaragtay barnaamijya ummadda lagu dhaqaaleeyo ama lagu jiheeyo aynan la imaanan hogaamiyaasha kuraasta kala duwan ku fadhiya iyo kuwa wax doonayaba intooda badan waxay isku dhaliilayeen hanaanka khayraadka loo qaybiyo waxaana jira hogaamiyaal aaminsan in khayraadka qaabka loo qeybiyey ee hogaamiyaasha haatan xilalka haya ay yihiin kuwa habkhalada loo marayo digniin ayayna ka darayaan hogaamiyaasha haatan doonaya in kuraastaasi ay ku fadhiistaan dadka xoolaha loo dhiibay meelaha wareegi doonaan ama ordi doonaan maxaa rabnaa inaan lala fadhiisto la waraysto wixii loo dhiibay maxay tahay aaway wixii loo dhiibay waxaad qaban doonto waa midtaas la taalo laakiin wixii hadda aad hayso oo ummadda iska lahayd oo shicibka lahaa inteed geysay maxaad ku qabatay marka insha allah waxay la tahay dadka madaxda ah dad ilaahay ka baqay inay noqdaan dulanka iska ilaaliyaan fidnada iska ilaaliyaan hadalka xanafta la iska ilaaliyaan xoolaha ummaddana ay iska ilaaliyaan dalkana wax loo qabto kenya labadii kun iyo toddobadii doorashadii ka dhacday waxaa ka jiray waxaa laga baran karay qulqulatooyin cusla oo ka dhacay qaybo badan oo ka tirsan gudaha dalkani kenya gaar ahaan gobolada rift valley iyo bartamaha oo qoomiyadaha deegaankaasi degan ay ku wada dirireen hogaanka ugu sarreeya dalkani kenya taasi waxay sababtay in malaayiin kenyana ay gudaha dalkani kenya ku barakacaan halka qaar kalena ay ku dhinteen maxamed faarax shire v o a garisa